bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin waxaan halkan in sha allahu tacaala aan ka bilaabeynaa risaalo yar oo ciwaankeedu uu yahay macaalimu fii aadaabi اlmutacallim tilmaamo ama ama jidad ku saabsan aadaabta qofka waxbaranayo yacni ku saabsan waa macaalim dhab yacni tus tusaalayaal ama yacni waddooyin lagu tusaayo waddooyinkaas oo ku saabsan fii aadaabi اlmutacallim midka wax baranaya aadaabtiisa ku saabsan sida cinwaanka ka muuqatana waxa ay ku saabsan tahay risaaladu cilmi bay ka warramaysaa kow haddana waxay uga warramaysaa dhinaca aadaabta cilmi bay ka warramaysaa haddana dhinaca aadaabta ayay uga warramaysaa cilmiga iyo aadaabtuna ma kala baxaan waayo haddii cilmiga uu aadaab waayo muhmir ma noqonayo ma miro dhalinayo walidaalika culimadii marka kutubtii riwaayada iyo cilmigana waa qori jireen aadaabtii cilmiga loo mari lahaana waa qori jireen alimaam alxaafid axmed bnu caliy bni haabit ee loo yaqaano alkhatiib اlbaqdaadi wuxuu qoray kitaab riwaayada ku saabsan oo alkifaaya la yidhaahdo oo musطalaxa ka hadlayo wuxuu qoray sidoo kale kitaab aadaabta uu ka qoray oo uu markaa yacnii ku magacaabay aljaamic liaadaabi الraawi wالsaamic laba mujallad waa weyn waayo aadaabta raawiga iyo qofka wax dhegaysanaya iyo ayuu ka qoray labadoodana aadaabtaa horeyso oo marka qofka uu macaalimtii aadaabta cilmiga uu fahmo ayay aad ugu suubataa inuu masaa-ishii markaa gudaha u galo waayo aadaabta dhowr shayba sida aan muqadamada uga hadla ku sheegi doono dhowr shayba way ka hadlaysaa markaad wax baranaysana aadaabaad u baahan tahay marka aada waxbarato ood caalim noqotona aadaab ayaad u baahan tahay qofka marka aadaabta daalibka iyo caalimka mutacalimka iyo mucallimku labada midkoodna kama maarmayo saacad walbana marka baahi ayaa loo qabaayo waa loo baahan yahay sidaa darteed marka aadaabta inayba ka hormarto aada iyo aada bay muhim u tahay oo qofku uu ku xisaabtamo ee sida uu ula tacaamuli lahaa cilmiga uu kusii socdo uu baranayo dhinaca kale haddana cilmiga shareecada la mid maaha culuumta kale waayo cilmiga shareecada barashadiisa ajaraa lagu helaa waa cibaado intaad cilmiga shareecada baranaysaa cibaadaad ku jirtaa mar haddii barashadiisu ay cibaado tahay nashrintiisa iyo faafintiisu ay cibaado tahay ku camalfalkiisu cibaado tahay waa cilmi marka kasii muhiimsan culuumta kaleo dhan saa darteed wuxuu u baahan yahay aadaab aada usii badan marka macana oo kaga sii yacni xagga aadaabta waa ka mudan yahay waxyaabaha kale ee dadku ay bartaan wuxuu ka koobnaan doonaa in sha allahu tacaala ilaa muqadamo iyo saddex baab yacni muqadamo iyo madkhal iyo saddex baab muqadamada waa midda hore madkhalkuna waa kan marka cilmiga xaqiiqadiisa iyo maxaa cilmi la yiraahdaa iyo aanu kaga warramayno kadibna marka waxa uu gelayaa aadaabu almutacalim fii nafsihi qofka wax baranaya nafsad ahaantiisa aadaabta laga rabo waa baab baab kalena waxa uu yahay aadaabu lmutacalimi fii mucallimihi ow shaykhihi aadaabta sheekhiisa kaga aadan isaguna waa baab baab kalena waxa ay uu yahay aadaabu lmutacalimi fii darsihi xalqada dersiga marka uu fadhiyo sida uu u edab qaadanayo ta kalena waxa ay tahay aadaabu lmutacalimi fii kutubihi ilaa kitaabadu waa aaladda cilmiga laga barto iyaduna waxay rabtaa aadaab loola dhaqmo marka halkan waxaan ku baranaynaa waxay tahay kitaabka sida loola dhaqmaayo wax laga kitaabka kitaabka wax laga baranayo maadada cilmiga ah saan ula dhaqmi lahayn xalqada iyo dersiga saan u aadaabtana laga rabo sheekha agtiisa aadaabtana laga rabo iyo aadaabu lmutacalimi fii nafsihi waxa isaga u goonida oo laga rabo si guud looga rabo intaa marka waa afar baab labadan kalena waa iska madqal iyo muqadama ayb bismi illaahi اraxmaan الraxiim almuqadima alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin وأshhad an laa إilaaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah وأshhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh وslى اllah وslm عlى nabiyina muxamadi وآlih وأصxaabihi أجmaciin ama bacdu intaa kadib faإna اlcilma الsharciya yani intaa kadib yaqulu اlcabd الضaciif wuxuu dhahayaa faina alcilma asharciya cilmiga sharciga loo nisbeeyey aclaa maa yasri maa yasrifu ilayhi ululcasmi laxadaatihim dadka go-aamada wanaagsan u saaxiibka ah waxa ay ilbiriqsiyadooda u leexiyaan waxa ugu sarreeya waay faina alcilma asharciya cilmiga sharciga aclaa maa shaykan ugu sarreeya waaye yasrifu ilayhi xaggiisa ay u leexiyaan ulul casmi go-aamada kuwa u saaxiibka ah dadka go-aanka iyo kartida leh laxadaatihim ilbiriqsiyadooda iyo wa anfaasihim iyo neefaf neefsashadooda yani waxa wax ugu yar owqaadooda tan ugu yar xataa waxay u leexinayaan marka cilmi wahuwa wlaa maa yucnaa bihi wahuwa cilmiguna wlaa maa yucnaa bihi wax la isku mashquuliyo kan ugu habboon waaye ou isku mashquuliyo wahuwa cilmigu wlaa maa yucnaa bihi waxa markaa yacni uu aad u daneeyo kan ugu habboon waaye man dalaba annajaata qofkii badbaado dalbo fi daarayni labada daar dhexdooda wa huwa maa wariu maa warihahu alculamaau waa waxay culimadu ka dhaxleen cilmigu waa kan ay culimadu ka dhaxleen min nabiyihim sala allahu calayhi wasalama nebigooda ay ka dhaxleen akrim bihi waarihan wamawruuhaa alla wanaag badanaa wax yacni ku wax dhaxlay u wanaag badanaa iyo wamawruuhan mid lawax la dhaxlay yacnii kan wax dhaxlay iyo shayga la dhaxlayba alla wanaag badana wa haadihi diraayatu garashadaas marka garashadan laa ta'tii maku imaanayso bitamanii yididiilo walaa bitashahii iyo iska isjeclaysi iyo iska jeclaysi un keliya ku imaan mayso yacnii inaad iska tamanisood iska yididiilsato iyo inaad iska jeclaysato wax ku imaanaya ma aha ee dadaal ayay rabtaa inama alcilmu cilmigu bitacallumi cilmigu wuxuu ku yimaadaa barasho waalfiqhu fiqhiguna bitafaquhi yacni fiqhi raadin cilmigu tacallum ayuu ku yimaadaa iyo barasho fiqiguna wuxuu ku imaadaa fahamkuna in faham la dalbo ayuu ku yimaadaa ee wax markaa qofka uun iskaga soo degayo ma aha dadkeennan caadiga barashou naga rabaa marka cilmiga wa min almacluumi ladaa man jaraba wakhabar sida la ogsoon yahay qofka wax tajribeeyey oo wax tijaabiyey qofka markaa yacnii khibradda leh agtiisa waxaa la ogsoon yahay ana kulla amrin arrin kastooo nafiisin qaali ah duunahu lcawaa'iqu waxaa ka sokeeya waxyaabo kaa celiyo caqabado ayaa ka sokeeyaan imaa min annafsi alammaarati bisuu imaa waxay ka ahaanaysaa nafsadda xumaanta farid yacni farto aw shaydaani allaciin ama shaydaanka lacnadan ama shaydaan baa kaa hortaagan waxa wanaagsan ama nafti baa kaa hortaagan facalaa waaqifi baabi اtacallumi waxbarashada albaabkeeda qofka istaago waxaa dushiisa ah an yaqifa inuu dul istaago oo wax ka ogaado calaa tilka alcawaa'iqi waxyaabahaas caqabadaha ku noqonayo walmawaanici iyo waxyaabaha inuu cilmiga hore usii wada ka celinayo inuu dul istaago ayaa waajib ku ah uu ogaado kay yatajanaba canhaa soo uga fogaado waayo haddaadan caqabadda iyo dhibaatadae sharta haddaadan ogaanin inaad ka fogaataa waa kugu adkaanaysaa caraftu shara laa lishari lakin litawaqiihi waman lam yacrif ishara min alkhayri yaqac fiihi ayuu yidhi shartii baan bartay shar ahaan uma aanan baranin yani inaan sharta rabo laakiin waxaan u bartay buu leeyahay inaan iska dhowroon iska ilaaliyo qofkaan sharta khayrka ka ogaanin waa ku dhacayaa shartii ayb xudayfatu bnulyamanna waa kii dhihi jiray kaana الnaasu yasأaluuna rasuula اllahi slى اllahu عalayhi waslm can اlkhayri wakuntu asأaluhu can الshari makhaafata an yudrikanii anigu dadka dadka nebiga waxay su-aali jireen khayrka anigana shartaan weydii jiray cabsi aan ka cabsanaya inay igu dhacdo darteed marka adiga waxa cilmiga kaa hor istaagayo waa inaad ogaato horta waxay yihiin si aad uga fogaatood uga dheeraato kamaa ana calaa man walaja baaba alcilmi sida qofka acilmiga albaabkiisa dhex galay looga rabo oy waajib ugu tahay an yabtacida inuu ka fogaado maa yukadiru waxa wasakhaynayo safwa almacrifati garashada iyo cilmiga saafinimadeeda waxa wasakhaynayo inuu ka fogaado waay ninka cilmigii dhex galayna kii hore wuxuu ahaa qofka albaabka taagan oo inuu gala rabo ayaa wuxuunu yihi horta waxa ka celinaya albaabka inuu galaha iska ilaaliyo kan kalena qofkii albaabkaas galayna waa inuu ka fogaado cilmiga iyo macrifada waxa wasakhaynayo waa inuu ka dheeraadaa wa bacda sayruuratihi alcaalima kolka uu caalim noqdana ka gadaale yanbagii lahu waxaa u habboon an yuxaafida inuu ilaaliyo tilka darajata darajadaas inuu ilaaliyo hadduu caalim noqdona waa inuu darajada caalimnimada ilaaliyo allatii wahabaha araxmaanu lahu allaha raxmaankaa uu u hibeeyey oo markaa uu u hibeeyey waa inuu ilaaliyaa fa kullu hadihi alawqaati saddex waqti waayo marka markaad bilaabayso markaad gasho iyo markaad caalim noqotayba intaba aadaabta waa kula soconaysaa falamaa kaa markaa wuxuu leeyahay fakullu hadihi alawqaati waqtiyaalkan oo dhan iyo walaxwaali xaaladahan oo dhan lahaa aadaabun tunaasibuhaa aadaab u qalanto ayay leedahay mid kasto lam yaqfal ilculamaau culimada kama tegin can ita'liifi fiiha inay wax ka alifaan waatanbiihi calayha ay baraarujiyaan korkeeda falamaa kaanat tiikum lmusanafaat kutubtiinan markay ahaatay kutubtaa yacnii yaan ujeedaa oo laga qoray aadaabta markay ahaatay bayna mutawalin ku la dheereeyey yacjizu mutacallimuu haada azamaani dadka waqtigan waxbaranaya ay ka caajizayaan can idraakihaa haleelkeeda inay haleelaan iyo wa mukhtasarin kitaab aad loo soo gaabiyey qad yukhillu laga yaabo inuu nuqsaamiyo ama uu dhimo bacda almuhimaati waxyaaba marka muhim ah muhimaadka ka yani wax ka mid ahna inuu dhimo laga yaabo yaa axbabtu waxaan jeclaystay an aqtasira inaan ku koobo aan ku koobnaado calaa muhimaati aadaabi lmutacalimi inaan ku gaabsado qofka wax baranayo aadaabtiisa kuwa muhimka u ah bis yani aadaabulcaalim halkaan maku qorayno mutacalimka bisaan ugu talagalno waqad qasamtuhaa waxaan u qeybiyey ilaa madhalin madhal meel laga galo madhalkaana waxaan ugu talagalay waxa cilmi maxaa la yidhaahdaa cilmiga fadliga uu leeyahay inaan isku tusno iyo wa arbacati abwaabin afar baab taxta kulli baabin baab kastaana fusuulun tunaasibuhu baab walbaana fasallo u munaasaba ayaa ku jiri doonto albaabu alwal baabka koowaad fii aadaabi almutacalimi fii nafsihi qofka wax baranaya nafsadiisa aadaabta u khusayso albaabu athaani fii aadaabi almutacalimi maca shaykhihi wa mucallimihi aadaabta uu kula dhaqmaayo sheekhiisa iyo mucallimkiisa albaabu athaalith fii aadaabi almutacalimi maca darsihi darsigiisa sida uu yacnii ukula ula dhaqmaayo qofka mutacalimkaa darsigiisa aadaabta uga aadan albaabu araabic fii aadaabi almutacalimi mutacalimka aadaabtiisa maca alkutubi kutubta uu la yeelanayo allatii hiya aalat lcilmi kutubtaas oo cilmiga aaladiisa ah wa akharu maaddati hadihi alcujaalati degdegaan tan ah maadadiisa inteeda badan mimaa kii xaggiisa ayuu ka ahaanayaa iltaqadtuhu aan kasoo gurbiyey min butuuni اlkutubi kutubtii yacnii calooshooda aan kasoo bixiyey almacniyati ee danaynaysay bi hada albaabi baabkan walaysat ma ahan min banaati afkaarii yacnii wax aniga fikirkayga ou curiyey ma aha ee a'immadii iyo kutubtoodii wixii ay ka yidhaahdeen ee kutubtan yacni masaa-ishan wax ka qortay ayaan marka wax ka soo urururiyey oon meel iskugu keenay unbis waqad jaranii ilaa jamci hadihi almaaddati maaddadan ururinteeda waxaa igu jiiday annanaa lamaa ansha'naa mar aan yacni samaynay markaan samaynay madrasatan madraso samaynaahaa aan ku magacownay bidaari اlqur'aani waالsunnati aan ku magacownay wa kaana maqsuudunaa bihaa maqsuudka aan ka lahaynna ay ahayd icdaada طulaabi cilmin arday in la diyaariyo yaxmiluuna mas-uuliyata tahqiifi اlummati ardaydaas oo xambaarto ku xambaarto mas-uuliyadda ummaddan in wax la baro yacnii haqaafo loo yeelo garaad loo yeelo wa tacliimihaa iyo waxbariddeeda wa tarbiyatihaa iyo ku tarbiyeynteeda mas-uuliyadda ah cala alculuumi sharciyati lagu tarbiyeeyo qabla alwuquufi intay intaan markaa la dul istaagin calaa baabihi waalkhawdi fii lujajihi waxbaan ka wa kaana maqsuudunaa dhe maqsuudkeennuna wuxuu ahaa bihaa madrasada ee aasaasitaankeeda yacni maqsuudkii aan ka lahayn icdaada tulaabi cilmin arday diyaargaraynteed in la diyaariyo yaxmiluuna mas-uuliyata tahqiifi اlummati ummadda garaad inay hesho garaad ay aqoon yeelato mas-uuliyadda wa tacliimihaa bariddeeda iyo wa tarbiyatihaa cala alculuumi sharciyati lagu tarbiyeeyo mas-uuliyaddaas inay ku xambaaraan calaa kawaahilihim luquntooda korkeeda yacnii deegtooda inay saartaan mas-uuliyaddaas ayb maqsuudku marka wuxuu ahaa arday culayskaas xambaarato dusha dusha u ridato diyaarinteeda markaan marka madarasada sidaa aan aasaasnay kaanal waaj oo maqsuudkeeduna sidaa ahaa kaana alwaajibu calaynaa shayga annaga waajibka nagu ah wuxuu ahaaday an nuuqifa inaan istaajinno ardaydaasi an nuuqifa inaan dul aan joojinno ulaa-ika alaba ardaydaas calaa aadaabi alcilmi cilmiga aadaabtiisa inaan dul istaajinno qabla alwuquufi calaa baabihi intaynan iriddiisaba istaagin waalkhawdi fii lujajihi intaynan dhex dabaalanin badweynta cilmiga horta in aadaabtii ay wax ka akhristaan wamaa yajibu calaa qaalibihi iyo waxa qaalib cilmiga kan dalbayo ku waajibayo an yatakhalaqa bihi inuu ka akhlaaq dhigto id ilcilmu maxaa yeelay cilmigu mataa maa faqada adaban goortuu aadaab waayo saara wuxuu noqonayaa wabaalan baas calaa asxaabihi buu ku noqonayaa waqad kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu ahaa yastaciidu billaahi inuu alla magangelayay min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba anfacaynin nebiga alla waa ka magan galay wa arjuu waxaan rajaynayaa min allaahi alkariimi allaha kariimkaa waxaan ka rajaynayaa an yuxaqiqa lii inuu ii taxqiijiyo oo markaa uu iiga dhabeeyo ii ogolaado maa u'amiluhu waxaan rajaynayo fi daarayni labada daar wa alubu wa atlubu waxaan dalbayaa sidoo kale min akhin walaal istafaada ka faa'iidaystay mimaa jamactuhu waxaan ururiyey fii hadihi الsuطuuri sadaradan aan ku ururiyey an yadcuwa lii waliwaalidii walimashaayikii waaxbaabii jamiican dhammaantood marka intaa inuu duceeyo aniga waalidkay mashaayikhdeyda iyo axbaabta jamiican dhammaantood waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllahu wslm clى nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih taariikhdaas ayaan marka muqadamada aan qoray tamhiid gogoldhig iclam ogow ana sharafa alcilmi cilmiga sharafkiisa macluumun cinda caalimihi cinda caalimihi wa faaqidih cilmi sharafkiisa ninka leh iyo ninka aan lahayn labadooduba waa og yihiin yani badanaa cilmi sharafkiisa maal laysu sheeg sheegayaba waayo cilmiga sharafkiisa ninka yaqaan oo ku sifaysanna waa yaqaanaa jaahilka laftiisuna waa yaqaanaa oo ninka jaahilkaa haddaad tiraahdid war jaahil yaho waa kula dagaala isagoo jaahila haddaad tiraa alcaalim almufti haddaad tiraahdidna waa isu bogayaan waa isu boga marka sharafulcilmi caalimkana waa yaqaan faaqi kan yacnii kan weysan cilmigana waa yaqaanaa wa ana fadlahu cilmiga fadligiisa mashhuurun waa mid caam baxay caam ah lada alcaamati waalkhaasati caamada iyo khaasada agtooda waqad nawaha allahu tacaala bifadlihi ilaahay wuxuu aada ugu dhawaaqay uu aadna u baraarujiyey fadligiisa fii kitaabihi alcasiizi buu ugu baraarujiyey qaa'ilan isagoo dhahayo ql hal ystawi اladiina yaclamuuna wاladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab ma eg yihiin kuwa wax og iyo kuwa aan wax ogeyn ma e ka waay marka inamaa yatadakaru ulu lalbaab wa min jihati أkhraa amara nabiyahu salى اllahu عalayhi wasalam dhinac kalena alla nebigiisuu faray an yastaziida minhu inuu cilmiga siyaadsado kororsado faqaala tacaala alla wuxuu yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa waqul dheh nebi nebiyow rabbi yaa rabbi rabbigayow zidnii cilman cilmi ii kordhi shay rasuulka la yidhi ziyaado yacnii weydiiso siyaadadiisa iyo in laguu kordhiyo dalbo wax la yidhi oo aan cilmiga ahayn ma jirto ilmo badsan lama dhihin maal badsan lama dhihin cilmiga unbaa la yidhi rabbiyow ii siyaadi dheh asaga baahida marka loo qabo iyo maqaamka cilmiga uu taagan yahay weynaantiisay ku tuseen waayo cilmiga shareecadu daqiiqad kasta waa u baahan tahay ilbiriqsi kasta waa u baahan tahay waayo xaalad kasto amar alle wax alla kaa reebay unbaa ku dul taagan waa inaad garan kartid marka cuntada la cunaayo iyo cabidda la cabaayo haddaad hal mar aad cunto iyo cabid hal mar aad cunto oo aada wax cabto afar iyo labaatanka saac waad joogi kartaa waana noolaa kartaa laakiin cilmiga afar iyo labaatanka saac hal mar kuguma filna waa wax marka baahidiisu ay joogto adiga korkaaga ku tahay waayo salaadaad tukanee sadaqaad bixinaysaa waa tasbiixsanaysaa waxbaad akrinaysaa waxbaad iibinaysaa oo waa shaqaynaysaa xalaal iyo xaaraan baad u baahan tahay inaad ogaatid shaygan ma soo arooray mase ma soo aroorin wax cilmigu marka daqiiqad walbaa cilmi baad u baahan tahay adiga maantana dadka baahidooda baahida ugu yar inay intay masaajid soo galaan kitaab dhegaystaan baahidooda baahida ugu yar ay u arkaan ayb ilaahayna rasuulkiisiibu wuxuu leeyahay cilmi kororso mar walba ilaahu cilmi ii siyaadi dheh waqad fadala allahu tacaala alla wuxuu fadilay ulilcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaa bilcilmi buu ku fadilay cilmi min beyni اlmu'miniin mu'miniinta dhexdooda faqaala wuxuu yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay wuxuu kor yeelayaa mu'miniinta ayuu kor yeelayaa idinka idinka mid ah kuwa cilmiga lehna darajaad buu kor yeelayaa marka mu'minka cilmiga leh iyo mu'minka aan cilmiga lahayn waxaa fadli badan mu'minka cilmiga leh binasi hadihi اlaaya falmu'minu alcaalimu mu'minka caalimka ah khayru min almu'mini hayri اlcaalimi mu'minka aan caalimka ahayn waa ka fadli badan yahay washarafa allahu tacaala ahla alcilmi ilaahay ahlucilmigii buu sharfay min beyni bani lbashar dadka dhexdooda xayu inahu xaysu inahu ashhadahum wuxuu fadilay markuu alla marqaati gashtay calaa acdami mashhuudin wax laga marqaati kacaa kan ugu weyn cindahu agtiisa oo ugu marqaati gashtay alaa shaygaasi waa maxay wax laga marqaati kaco ilaahay agtiisa maxaa ugu weyn alaa wahuwa waxdaaniyatuhu tacaala waa ilaahay waxdaaniyadiisa faqaala alla wuxuu yidhi shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huu wاlmalaa'ikatu waulu lcilmi qaa'ima bilqisط laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu اlxakiim ilaahay baa marqaati ka noqday muxuu marqaati ka noqday annahu laa ilaaha ilaa huu towxiidkiisa wاlmalaa'ikatu baa marqaati ka noqotay wa ululcilmina way ka noqdeen dadka cilmiga u saaxiibka ah marka malaa'igtii baa la raaciyey dadkii cilmiga u saaxiibka ahaa shay weynna marqaati baa looga dhigtay oo waa towxiidka ayb meeshaa marka waxaa ugu jirta aayaddan ahlu cilmiga dadka cilmiga shareecada yaqaano waxaa ugu sugan meeshani marka manqabo iyo darajo aada u weyn darajada ha ka qadin marka isku day kuwaan ilaahay ou markhaati gashtay inaad ka mid noqoto adiga qiyaamaha marka la tagana dadkaa akhyaarta waa markhaati kacayaan waa dadka ambiyada u markhaati furaaya inay risaalada guteen wakadalika jacalnaakum ummata wasaطa litakunuu shuhadaءa calى اnnaas shahaadaduna cadaaladay rabtaa cadaalad waa inaad marka cadaalad ku sifaysnaataa ayb aayaddanna alimaam ibnu اlqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada labo rukni oo sacaadada rukni u ah buu ka warama uga waramaa laba tiir oo qofku inuu liibaano aasaas u ah tiirka koowaad waa maxay alcilmu cilmigu tiirka labaadna waa maxay aliraadatu rabitaan inaad kala taqaano waxa fiican iyo waxa xun shayga fiicanna aada karti u leedahay ood samayn karto alcilmu waaliraadatu humaa qudbu raxa sacaada liibaanta marka labada udub dhexaad ah haddaad cilmi leedahay laakiin aada caajis tahay oodan dhaqaaqaynina waxbaa kaa maqan haddaad nin orod badan oo dadaal badan aad tahay laakiin cilmi aadan aqooninna meel qaldan baad ku ordaysaa marka nacmood wax ka raadinaysaa meeshaana waa ku hungoobaysaa marka caamilatu naasiba labadaas marka inaad isku hesho walidaalika kitaabkiisu wuxuu ku magacaabay miftaaxu daari sacaada qeybta hore marka cilmigu uga hadlaa fadliga cilmiga iyo dadkiisa iyo adiladoodu aada ugu dheeraaday qofka daalib cilmiga marka halkaa ha muraajiceeyo wax badan buu cilmiga qiimiga uu leeyahay buu ku barayaa waana waxay noqon kartaa wax adiga kugu bixiyo inaad caalim diinta yaqaano noqoto walam yuhmil innabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu ma uunan ihmaalinin ma yacni ihmaal kuma samayninoo ma uunan ka tegin can amri lcilmi cilmiga sha'nigiisa walam yadrib canhu safxan dhinacna iskagama uunan tuurin ma dhigin bal faaha bifadlihi bal wuxuu markaa dhawaaqay oo ku hadlay cilmiga fadligiisa wanawaha bisharafihi sharafkiisana waa ku hadlayo waa caddeeyo waa baraarujiyey kharaja albukhaariyu fii saxiixihi imaamu lbukhaari saxiixiisa wuxuu kusoo saaray wa muslimun iyo muslim min xadiidi mucaawiyata bni abi sufyaan radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin ilaahay qofkau khayr la doono diintou fahamsiiyaa wamanduuqu hada اlxadiidi waxaan idhi marka xadiidkan manduuqiisa sida ka muuqanayso yacnii uu ku dhawaaqayaba xadiidka yanusu wuxuu wuxuu caddaynayaa calaa ana man araadahu allahu bikhayrin qofkau alla khayr la doono fa fahamahu fii diinihi diintiisuu fahamsiinayaa alle wajacalahu caaliman wuxuu ka dhigaa qof caalim ah wajacalahu wuxuu ka yeelaa caaliman ku garanayo sabiila najaatihi badbaadadiisa jidkeeda wa duruqa halaakihi iyo mid yaqaano duruqda uu ku halaagsamayo kamaa ana mafhuumahu xadiidkan mafhuumkiisa iyo waxa laga fahmayo sida uu yacni uu u tusay ee yufahimu ou u fahamsiinayo ana man lam yurid bihi khayran qofkau alla khayr la doonin xajabahu can fahmi diinihi ilaahay wuxuu ka xijaabaa diintiisa inuu fahmo wajacala wuxuuna yeelaa alxayluulata wax kala dhex galo oo kala teedo beynahu isaga iyo wa beyna diin illaahi iyo ilaahay diinkiisa yani mafhuumka xadiidka waa maxay qofkaan khayr lala doonin diin ma la fahamsiinayo diintii iyo isagiibaa xaajis ayaa la kala dhex dhigaa dawaana macsi qofka uu geystay unse saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabaruuna fi lardi bigayri اlxaqi falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi ayb xadiidkaana marka aada buu cilmiga fadligiisa u sheegay qof marka aan shareecada yacni diinta alle aan baranin qofkaasi de waxaa weeyaan khayr lalama doonin khayr lalama doonin oo khayr aad u badan baa ka maqan hadduu muslim yahay haddiina haddiiba uunan muslim ahay inuu gaal yahayna isagoo de waaba wa madaxiiba kor ugumaba qaadinba waxyigii ilaahay nebi moxamed la soo diray sala allahu calayhi wasalam waa qof khasaaray waxba ma sameynaysa macnaha inuu waxbarashada fursad u helay waxbarashada maadigaa inuu fursad oo u helay ilaa b h d ku sameeyey siminaaro badan qaatay jaamacado muddo dheer oo wax ka dhigaayey boqolaalka shahaado oo ururinaya waxba u tari mayso marba haddii aynan tusaynin waxa uu ku badbaadayo iyo waxuu ku halaagsamayo waayo waxa lagu badbaadayo iyo waxa lagu halaagsamayo xaqan meesha laga fiirinayo waa waxyiga waxyiga haddaad ka qatan tahay ood ka qadsan tahay waa kuu dhammaatay wfي صحيiح الbخاariيi min xadiiثi بn mascuudi raضيa الlaه عanه qaal qaala rasuul الlahi صلى اه عل sلم laa xasada ilaa fi اtnatayni xasad ma jiro yani wax la majeerto oo qofku uu majeerto allow yaa kaa dhiga kaasoo kale uu is yidhaahdaa ma jiro oo ma ahaanin ilaa fi اtnatayni laba xaalad dhexdood ma ahaanin rajuli nin aataahu اllahu maala nin ilaahay maal uu siiyey fasullita calaa halakatihi lagu salladay maalkaas inuu baabi'iyo filxaqi uu ku baabi'iyo xaqa iyo warajulin aataahu allahu alxikmata iyo ilaahay miduu xikmad siiyey fa huwa yaqdii bihaa waa ku xukumayaa wa yucallimuhaa dadkana waa barbaraya labadaasi marka waa la majeersadaayo allow yaa kaa dhiga kaasoo kale wax la dhaho waa waa inay marka fadli dadka ku dhex leeyihiin kharajahu lbukhaariyu fi kitaabi اlcilmi baabu liqtibaati fi اlcilmi wاlxikma baabkaasuu ku keenay cilmiga iyo xikmadda in la majeerto oo qofku uu kamto uu is yidhaahdo yani qofkaa wuxuu haysta yaa adigana ku siiyo isaga yaa ka qaada maa haysa isagana ha haysto adigana inaad heshid baad tamaninaysaa wahada kani yani yuuqifuka wuxuu ku istaajinayaa ayuha aalibu ardayahow lilcilmi cilmiga dalbayo ardayga cilmiga dalbayow wuxuu ku istaajinayaa calaa anaka adiga dafirta bikhayrin khayr inaad ku liibaantay waxusta fadlan fadlina inaad koobsatay yaqtabituka calayhi ou markaa kugu majeeranayo man caqala can illaahi tacaala qofkii ilaahay xaggiisa wax ka garto qofkii wax fahmayaba ardayow ogow waxaad taagan tahay mowqif ama meel makaan waxaad taagan tahay waxa aad adiga haysato lama jeeranayo mar hadday adigii indhihii kusoo fiirinayaan oo adiga laguma jeeranayo wax fiican arrintaasaa xadiidkani uu ku dul istaajina marka ka faa'iideysa marka waqaraja alimaamu abu daawuuda wاtirmidiyu wabnu xibaana fii saxiixihi min xadiidi abi darda can الnabiyi sal l slama nebigu wuxuu yihi wاlculamaau culimada warahat اlanbiyaai ambiyada dadkii dhaxlay waaye xasanahu اlxaafid ibnu xajar ibnu xajar xadiidka waa xasaniyey marba haddii marka culimadii la yihi ambiyada iyagaa dhaxlay oo dhaxalkii ambiyada iyagaa hayo haddii la yihi dadka waa ka fiican yihiin waayo nebi moxamed wixii uu haystay ninka haystaa dadka u fiican waayo maalka waxaa dhici jirtay rasuulku sala allahu alayhi wasalam dhagax inuu caloosha ku xirto baahi darteed oo maal badan uunan haysanin caas ibnu waa'il iyo annadr ibnu alxaarif iyo abujahl iyona inuu maalka agtooda iska yaalyaalay marka maalku qiimo weyn ma leh nin fiicanna waa haystaa nin xunna waa heli karaa maalka laakiin shayga ilaahay qofka fiican keliya uu siinayo cidda uu jeclaaday keliya uu siinayo waa yacni waxyiga waxyiga marka dadka labay ku yihiin dadna hadda ilaahay wuxuu u doortay in waxyiga uu kusoo dego ayaga waa ambiyada allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas dadna ilaahay ma ilaahay subxaanahu watacaala ma uunan u doorin inay rusul noqdaan laakiin inay rususha asxaabtoodii noqdaan dadkii ka faa'iidaysan lahaa noqdaan manhajkii rususha ay dhuuxaan oo ay dhaxlaan ayuu alla u yeelay saxaabadii iyo culummadii waay adigu marka haddaad ka qaday midaas waxyiga allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu waxyi annaga ma heli karnee oo rusul ma noqon karnee ee taa ilaahay uun doorashadiisay ku jir ay ku xir ku xiran tahay nebiyullaahi moxamed baana soo khatimaye inaad bal wixii uu la yimid nebi moxamed sal ll slam inaad dhaxasho isku day oodan dhaxalkaa ka qadin falamaa aqaama alwaaria maqaama almawruuhi falamaa markii aqaama alwaariha midka wax dhexlaayo ou dejiyey maqaama almawruuhi midka la dhexlayo maqaamkiisii oo wixii uu hayey ay kusoo wareegayaan cilmigii iyo ay culimadii ku wareegayaan waarisiinta ahaa dalla wuxuu tusay arrintaa waaywaxay tustay calaa fadli lwaarihi kan wax dhexlay fadligiisa wa hum lculamaau waana culimada waayo nebigii waa dhintay sala allahu calayhi wasalam booskiisiyaa taagan culimadaa taagan soo maa oo maxay ku waxay ku taagan yihiin waxyigii nebiga lagu soo dejiyey inuu sii jiro oo ay difaacaan faafiyaan dadka ay baraan ayay ugu taa shaqadii nebigu qaban jiray iyagaa u taagan mar haddii maqaamkii rusushii ay taagan yihiin fadligooday ku tuseen marka wاlculamaau muhimad kale ay culimadu leeyihiin waay wاlculamaau culimada hum daabuuna waa kuwa yani difaaco can xawsati hada اdiin اlxaniif diintan xaniifka ah yacnii waxa ay waxa ay leedahay ama ay ku sifaysan tahay waa yani dadka ilaaliya waay culimada culimada marka muhiimaadkooda maxaa ka mid a diinta inay ilaaliyaan oo diintan lafteedayba ilaalinayaan oo haddaysan culimada ahayn diintan wax aan ahayn baa inta laga soo buuxiyo ayaanaan kala garan karin diintii nebi moxamed iyo iyo mid kale waalculamaau culimada hum udaabuuna waa kuwa difaacayo can xawsati hada diini diinkan marka yacnii xuduudiisii iyo waxa ku xeeran ee ku wareegsan iyagaa ilaalinaya xawsadiisa si aan loogu loogu tallaabin diinta dhexdeeda qaala sala allahu calayhi wasalama waxa uu yidhi nebiga daakiran isagoo sheegaya muhimata alculamaa'i culimada muhimadooda wamaa lahum iyo waxa ay leeyihiinoo min acmaalin jaliilatin acmaal waaweyn ah yaxmilu hada alcilma cilmigaani waxaa xambaaraayo min kulli khalafin kuwo kastoo gadaal ka imaado cuduuluhu ayaa xambaaraya kuwooda cadaaladda ku sifaysan yanfuuna canhu ayb cilmigan waxaa xambaaraya min kulli khalafin qolo kastoo gadaal ka timaado cuduuluhu kuwooda cadliga ku sifaysan ayaa xambaarayaan faasiq marka waxba ma qaada asaga yanfuuna canhu waxay ka anfinayaan diinka taxriifa alghaaliina kuwa ahlu quluwiga ahee xadgudubka badan bedelaadda ay bedelayaan diinta waintixaala almubdiliina kuwa mubdiliinta isa siinta ay isa siinayaan ilaa diintan waxaa isa siiya dad aanba ahalba u ahayn oo ku dhahaya caalim baan ahay oo diintaan aan u aqaanaayo waxna ma yaqaano kaas marka jahligiisa waxaa soo saaraya culimada iyo wa ta'wiila aljaahiliina kuwa jaahiliinta fasirkooda ayay ka celinayaan diinta jaahiliintii qaladay u fasirayaan diinka culimadaa ka celinayso ninka diinta isa siinayo xaqanna aan yacni ka fog iyagaa marka yacni ka hadlaya kaasna dadka ahlu quluwigoo ahlu bidcada ahna diinta sida ay u taxriifinayaan ama u bedelayaanna waxaa ka celinaya oo ka hortaagan dadkaa marka yacni ahlu cilmiga ah yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu waa layska dhaxlay marka cilmiga ilaa uu naga soo gaaray muhimadda marka culimada iyo shaqadooduna waa kuwana yaa samayn kara marka shaqadan xaqan dadka cilmiga oo u galay cilmigii marka de luqadii cilmiga oo carabiga ah waxyigii oo cilmi loo yeesho qur-aanka iyo xadiidka nebiga sal l slam fiqhigii wixii laga istimbaaday qur-aanka iyo xadiidka habkii loo istimbaado usuululfiqigii iyo la barto iyo yacni habka riwaayada loo soo wariyo musalaxii iyo la barto culuumtii marka ku wareegsanayd culuumtaas maqaasida ee aalada u ahayd oo aada loogu dadaalo waxaasoo dhan markuu qofka faham fiican uu ka qaato ayaa marka wuxuu noqon karaa sidan marka booskan ninka ummadda u buuxiyaa meel weyn buu dadka kaalin weyn uu dadka uga fadhiyaa laakiin mushkiladana haysataa innaga waxay tahay maqaasidu shariica yaanaan fahminba inteena badan waayo maqaasidu shareeca waxay ka hadashaa yani shan da shan shay oo waxaa jira daruuraad ah oo shaaricuna marka yacni aada u ilaaliyey daruuraadkaas diintaa ugu horeyso baahida diinta aan u qabno way ka weyn tahay baahi kasta diinta waxaa ku xigta nafta baahida aan u qabno naf nafteennu inay noo joogto iyo baahida aan u qabno diinta tee badan tan diinta aan u qabnaa badan waayo hadday naftaadu joogto diinna aysan jirin naftaadii maxay noqonaya waa kal bahaa-im xayawaan oo kale waxba ma dhaamaysan waad noolaan kartaa laakiin kal bahaa-imi baad u noolaaneen sidaa darteed marka halka diinta ay taagan tahay in la ogaado waay addaruuratu luulaa tan koowaad yaa marka daruuradaas xifdi bay u baahan tahay waa lagu soo duula iyadiibaa waxaan ku jirin lagu soo darayaa iyadiibaa si qaldan loo fasirayaa iyadiibaa dadka laga dhuminayaa waxaasoo dhan marka yaa u taagan mar walba oo ilaashado culimadaa ilaalinaya leanna jaahilku ma ilaali karo faaqidu shay-i laa yucdiih haddaan marka loo ogeyn culimada darajadaas iyo booskaas waa dhibaato laakiin sababtaan loogu ogeyn waxay tahay dadku diinta macnaheedaysan aada uga dhaadhicin waayo waxaad arkaysaa dadku neef ari ah ama hal sac ama neef geela haddii laga qaatoo laga dhaco maanta dhan qabiilada waa isku habar wacanaysaa markaasay intaasoo qof u dilaysaa maxaa dhacay haddii la yihaahdana xoolaha anaa iska lahu leeyahay shay diin ku saabsan marka la qarariyo oo hortiisa lagu baabi-inayana markaad tiraahdid warwaar diinkii baa saan la yeelayaa diinta ilaahay baa iska lahu ku leeyahay yani ma suuraysanaayo diintu inay isaga nacfi u tahay haddii meesha uu joogo uu diin ka waayo sidii xayawaan inuu noqonayo ama ka liidanayo ma oga taas waay marka waxaa arrintan keenaysa dad waxaad arkay maal yar isku haysta maanta dhan yani ninkani xoolow iga qabaa meeqow kaa qabaa waxaan kun dollar dhamaynaa laga yaaba inuu ka qabo haddaan layga siinin waa dilaayuu leeyahay nacam waa dilaa waxa uu xoog iyo tab uu haayo meeshaas u taagan yahay sida uu heli lahaa laakiin diinka marka ay timaado waxaaba laga yaabaa inuu adiga kugu qabsado uu ku yihaha war adiga diinta dadka maa ka xigtaa maxaa kaa galay maalin walbo dad unbaad ishaysaanoo waxaanaa la sameeyey waxaan maxaa loo samaynayaa baad ku haysaa ma iska dhaaftid dadka iyo diintoodaba marka maqaasidii shareecada iyo daruuraadkii baanba la fahmin haddii la fahmi lahaa culimada waxa ay ku fadhiso waa la garo lahay hada xadiiثu mashhuuru waa xadiid mashhuur ah jamaca bacda turuqihi duruqdiisa wax ka mida waxaa ururiyey alxaafidu abu cumar yuusuf bnu cabdilbar fii muqadamati fii muqadimati kitaabihi almaatici atamhiid kitaabka tamhiidka muqadimadiisa ayuu duruqdiisa ku jamciyey waharaja albukhaariyu mucallaqan bukhaari wuxuu soo wariyey si yani mucallaq isagoo ah waclam ogow dhe ana ana alcilma cilmigu duunahu tacalumu cilmi waxaa ka sokeeya waxbarasho waa inaad isku kaliftaa inaad wax bara barato waqtigaaga inaad wax uga goyso maskaxdaadii inaad wax ka siiso jismigaagii iyo jirkaagii aad wax ka siiso maalkaagii inaad wax ka siiso kutubtii aad iibsato oo aad waxbara yacni oo aad baabuurkii usoo raacdo ood gaadiidkii u raacdo wax inaad adiga inaad isa siiso wa qabla taxsiilihi cilmigaa xasilintiisa ka horna alijtihaadu waatacabu dadaal iyo noog ayaa ka sokeeya wakharaja albukhaariyu bukhaari wuxuu soo saaray mucallaqan mucala yani isagoo mucallaq ah oo sanadka inta hore laga jaray wa rawaahu طabaraaniyu طabaraanina waa wariyey min xadiidi mucaawiyata isagoo ah wa lafduhu kanuu soo saaray marka mucallaq ahaan yaa ayuha الnaas dadow tacalamuu barta waxbarta inama alcilmu cilmigu biاtacalumi waa barasho wاlfiqhu fiqhiguna biاtafaquhi waa in marka fiqiga la raadiyaa oo laysku kalifayo la bartaa waman yurid illaahu bihi khayra ilaahay qofkau khayr la doono yufaqihu fi اdiin diintuu fahmsiiyaa qaala alxaafidu fii fatxi اlbaari wuxuu ku yidhi isnaaduhu xasanu xadiidka isnaadkiisu waa xasan wa dakara turuqahu duruqdiisana waa sheegay madhalun ayb madhalkaasaan wax yar ka akrinayna fii xaqiiqati اlcilmi wa maraatibihi cilmiga xaqiiqadiisa iyo maraatibtiisa yani cilmi maxaa la yidhaahdaa xaqiiqat اlcilmi waa maxay darajaad ma leeyahay cilmiga laftiisa iyo maraatib baabkan waa baab aada muhiim u ah daalib cilmigana wuxuu ka anfacayaa wax cilmi ah inuu ogaado uma haddana maraatib inuu kala leeyahay maraatibtaasi marka siday u kala muhiimsan yihiin ayuu ogaanayaa dabadeedna sidaas ayuu u kala barana qaala wuxuu yidhi iclam arshadani illaahu wa iyaaka ilaa araa'iqi alcilmi waalcamal ogow ayuu yidhi ilaahay ha igu hanuuniyo aniga iyo adigaba cilmiga daraa'iqdiisa jidadkiisa iyo camalka jidadkiise ana hada alcilma cilmigan aladii asharnaa aan tilmaannay ilaa arafin min sharafihi aan tilmaannay qeyb sharafkiisa ka mid ah iyo wa fadaa'ilihi aan tilmaannay inamaa huwa alcilmu asharciyu horta kow ogaaw cilmiga aan tilmaanay fadligiisa iyo sharafkiisa waa cilmiga sharciga loo nisbeeyey sharciga ilaahay alladii fiihi ay dhexdiisu tahay macrifatu turuqi najaati badbaadada jidadkeeda garashadeedu ay dhexdiisa tahay kay yaslukahaa si si si uu qofkii u qaado wa subula alhalaaki wa subulu lhalaaki ay tahay dhexdiisa liyajtanibahaa si uu u dheera uga dheeraado si uu markaa yacni uga dheeraado cilmiga aan ka hadlayna inamaa huwa alcilmu sharciyu weeyaan aladii fiihi macrifatu duruqi الnajaat waxaa cilmigaa sharciga ku dhex jiro badbaadada jidadkeeda si loo qaado qof u qaado wasubulu lhalaaki baa ku jira liyajtanibahaas halaaga jidadkiisana cilmiga unbaa lagu bartaa si qofka markaa uu uga dheeraado waa un intaas laysa ilaa wax kale maaha laysa ilaa wax kale maaha waa un intaas nacam kaa un weeyaan cilmiga la sheegayo yani cilmi xisaabna maaha cilmi fisiana maaha kimiyana maaha culumtan kale yani ganacsiga iyana maaha waa cilmi cilmu sharci waxa laga hadlayo dabcan xisaabtu shareecadu dhinac waa kasoo geli kartaa laakiin waxaan ujeedaa un culumta ka baxsan yani shareecada ee dadku ay hungurigooda ku raadsadaan maaha waxaan ka hadlayna waxaan ka hadlayna waa cilmiga sharciga shareecada waqad dama allahu tacaala ilaahay waa eedeeyey man yajhalu qofka ka jaahil noqonayo fii najaati aakhiratihi aakhiradiisa badbaadadeeda kan ka jaahilka ah wa dunyaahu iyo adduunkiisa badbaadadiisa munhamikan oo haddana ku maman calaa culuumin culuum laa yanjuu bihaa uunan ku badbaadaynin wuxuu alla subxaanahu wa tacaala uu aada u eedeeyey qofka aakhiradiisa iyo adduunkiisa badbaadadeeda ka jaahil ah culuum kalena ku fooraro oo markaa yacnii ku maman culuumtaasoo uunan ku badbaadaynin isaga badbaado aakhira iyo adduun aan u ahayn culuumtan maadigou ku mashquulay wuxuu uga mashquulay kii badbaadadiisa ku jirtay qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaclamuuna daahira min alxayaati اddunyaa wahum can اlaakhirati hum gaafiluun waxay yaqaanaan oy garanayaan waxa muuqdo oo noloshan adduunyada ah wahum can ilaakhirati aakhirada xaggeedana hum gaafiluuna waa ka dhoohan yihiin aakhiradii waa ka dhoohan yihiin adduunyadiina waa yaqaanaan waxaan un daahirka iska abay adduunyada ka garanayaan rawa alimaamu abu jacfarin الطabariy wuxuu wariyey fii tafsiiri اlaayati aayadda tafsiirkeeda bisanadihi uu ku wariyey can ibni cabaasin radia allahu canhumaa wuxuu yidhi yacni اlkufaar kuwan la leeyahay wax adduunyaday ka yaqaanaan wax muuqdo gaaladaa loo jeedaa buu yidhi waayo qof muumina iimaanku wuxuu keenayaa qofku inuu garto wax garto yacni alkufaar baa loo jeedaa buu yidhi yacrifuuna waxay garanayaan cumraana addunyaa adduunyada camiriddeeda sida adduunyada loo camiro ayay garanayaan wahum iyaguna fii amri ddiini juhaalun arrimaha diintana juhaal bay ka yihiin haddaad wax barato barato barato sida adduunyo loo dhiso guryaha waddooyinka loo dhiso oo yacni beeraha loo sa loo sameeyo oo yacnii maamulka iyo waxyaabaha la xiriiro iyo ganacsiga sida loo camiro iyo haddaad aada ugu aqoon badantood b h d ku haysato diintiina aada jaahil ka tahay yaclamuuna daahira min alxayaati اdunyaa baad joogtaa ogow wa can اlxasan اlbasriy waxaa laga qaala waxa uu yidhi layablugu min xidqi axadihim wuxuu gaarayaa midkood tafnimadiisa yani dhugtiisa wuxuu gaaray midkood dhugtiisa waxa ay gaaraysaa biamri dunyaahu ou garanayo adduunya adduunyadiisa waxa ku saabsan an yuqalliba daraahima daraahimta inuu saa u gediyo calaa dufrihi ciddidiisa inuu ku gediyo fa yukhbiraka uu kuu sheego biwasnihi culayskeedu intuu la egyahay buu kuu sheegana wamaa yuxsinu yusallii mana yaqaano siduu u tukado salaadiina ma wanaaji karo adduunyana heerkaas ka gaari wuxuu ku leeyahay dirhamka waagi hore miisaan ayaa wax lagu kala geda jiray dirhamku fida ayuu ahaa fidadan marka lasoo tumay cabirkeeda meeqa waaye qofku marka miisaana la saari jiray dadka qaarkood wuxuu leeyahay tafnimada iyo say adduunyo dhug ugu leeyihiin waxay gaarsiinaysaa ciddida inuu sidaas ku yidhaahdo dirhamka ciddidiisa inuu saa ugu soo gediyo ee markaa uu yidhaahdo intaas waayo culayskiisa mana gafayo waa ku keenaya wamaa yuxsinu yusallii salaadana ma yaqaano arrintaa waaqici ma tahay mase maaha waaqici haddaad tusaalayaal badan soo qaadato suuqan maalan tu- tusaalan uun soo qaadanaya wax kale kama wado dadka sariflayaalka ah lacagta sarifo suuqa suuqyada sarifka iyo joogo waxaa laga yaabaa qofku markuu muddo dheer shaqadaas ka shaqaynayo bimujarad sidaas uu lacagta yidhaahdo saas uu yidhaahdo inuu ku celiyo ku yidhaha waxaan faalsa waa iga wad sida u bartay keliya wahaakadaa sancada dadka malabka iyo waxyaabahaas gato oo sii gada iyo malabka saafiga iyo kaan saafiga ahayn waxaa laga yaabaa inuu gacantiisa ama carabkiisu saa marka u saaraba inuu hore ka yaqaano yani si daqiiq abuu adduunyadii u barana wamaa yuxsinu yusalli masa markuu salaada masaajidka ku tukanayana markaad aragto eber waayo salaada uu tukanaya meeqaada suuqaas weliba masaajidda suuqa ku yaallo oo dadka iyagoo ordaaya ay soo galaan siduu u ganacsanayo suuq masaajidkiibuu soo gelayaa salaada uu tukanayo salaad eber abaad arkay inuu tukanayo haddaad u dhaba gashana ma yaqaano waxaan hubaa haddii imaamku uu yidhaahdo masjidka inta ku jirta jooga faatixada hala akriyo faatixada lagu tukanaye rukniga rukniga asaasiga salaada u ah ayaa layska tijaabina oo laysku imtixaana hadduu yidhaahdo inta ka gudbi kartaa yara mana rabaan dadkii marka waxa kale waa yaqaanaan laakiin wamaa yuxsinu yusalli cazaahu suyuuطiyu suyuuطi wuxuu u tiiriyey fi duri اlmanhuur ilى bni اlmundir wabni abi xaatim wabni mardaweyhi ayaa wariyey qultu ma ladii tadunnu maxaad u malaynaysaa ayuha aalibu ardaygo ardayahow fii zamaanina waqtigeennan maxaad u malaynaysaa aladii tafanana annaasu dadka ay nooc nooc ay ku noqdeen fiihi zamankan dhexdiisa ay ku tafanuneen culuma culuuma adunyaa adduunyada culumteeda wabtacada jullu nnaashi'iina dhallinyarada intooda badanna ay ka fogaadeen can tafaquhi diinihim diintooda inay bartaan ay ka fogeyaadeen in badan oo ka mid a innaga weliba dawaaqic ahaan waa roon nahay weli si ahaan marka la fiiriyo yacni odayaalka iyo dhallinyarada marka la fiiriyo dhallinyarada waxbarashada diiniga yaa ku badan waxaa laga yaabaa kitaab marka la akrinaya qalla inaad aragto oday nin oday dhallinyaro un marka ay dadaaleyso taasna waxaa un lagu gaaro gaaray bacdallaahi bacda tawfiiq illaahi baraarugii iyo dadaalkii culummadu ay sameeyeen oo ay markaa ku dadaaleen dadku in wax la barto oo waxbarashadu ay wax diin diinta ay wax fiican tahay iyo yaa aada dadaalkii lagu dadaalay ee soo hana qaaday ayaa dhallinyaradii marka mar meel walbana runtii aada tagto ee masjid ku yaallo bannaanadaasi uma yacni dhallinyarada soomaalidu dadka waxbarto iyagaa ugu badan oo kutubaha iyo raa raacdo arrintaana marka arrin aan ku fiican nahay waaye waxyaabahaasi marka de waxyaabaha qofka wanaaggiisa haddii loo ti loo sheego inuu sii siyaadsadana waa ku bixinee ixbaadka iyo inuu isaga dhanba niyad jabana waa kaga ba-ayaan laakiin xaggii marka laazilnaa waxaan ka niyad jabsannahay xagga dadka waaweyn dadka waaweyn kii hataa soo fadhiisto odayaalka kan soo fadhiisto kitaab inuu soo qaato kitaabkii barta iyo waa yar tahay cilmi dhagood unbuu usoo fadhiisanaa laakiin nin isagoo da-weyn oo lixdan jir ah dhahaya kitaabadii baan usoo jeestay haddaan ajruumi bilaaba abuu shujaacaan hadda bilaabaya inaan caalim noqdaan rabaa dhahayo oo dadaalkaas uu ku jira ma hayno dadaalkaasna ogo waa gaari karaa qofkeena ka min annaas da-weynku cilmiga ku bilaabay oo haddana wax bartay oo kasoo dhalaalay kulli waa u wada baahannahay marka dadkaas oo dhan iyada lafteeda hadda waqtiyadan dambe waa sii yaraanayaan dhallinyarada naftirkooda tacliintii markay noqotay midii maadiga ahaydna ay farihii ka baxday badatay tii diiniga ahaydna markii la yidhi jaamacad iyo ha loo tago mida diiniga lafteeda markii jaamacad iyo shahaadaad laga dhigay masaajidii dowrkii masaajiddu waa sii yaraanay tacliinta masaajiduna waa ka khayr badan tahay waana ka barako badan tahay tacliin jaamacad lagu dhigtay waaqicana waana tusaa waayo tacliinta masjidka lagu baranayo tadayunaa la socdo qofku markuu masaajidka imaanayo wax ku baranayo ku tarbiyoobayo qofkaas qof diin lahow uu soo baxaa hadhow kow tacliinta masaajidda ikhlaaska iyadou ku badan yahay waayo gadaasheeda qofku lacag aada heshid iyo kuma jirto lilaahi inuu diinta u bartay isagaa u dhow ta kale waxay tahay tacliinta masaajidda qofka aasaasiyaadkuu iska soo dhisaa qur-aankuu soo xafidaa luqadii buu baranaa waqtiga hadduu doono ha ku dheeraado laakiin jaamicadaha waxaan ku haynaa qof dad jaamicaad ka baxay oo magister ku daray oo doctooro ku daray oo qur-aankiiba aan xafidsanayn xagee loo wadaa qofkaas marka ummaddan marka innaga ummaddeenna saan arki jirnay qofku marka uu cilmi bilaabayo horta waa inuu qur-aanka soo xafiday ahaa jirtay waana miise aad u fiicanoo culummadeennii hore ay lahaayeen oy ku ammaana yihiin w oo qofka xerowba ma noqonaynin ilaa qur-aanka uu xafidsan yahay maaha waana ku faa'iidnay aadaan ugu faa'iidnay laakiin jaamacaadkan qur-aan in la xifdiyo shardi loogama dhiga iska galaa walidaalika waa lagula yaabaa macadka shardiyo xifdulqur'aan haddaad shardi uga dhigto ardayga bilaabayo daraasada wuxuu kuleeyahay idinka yaa yaa idiin imaanayo uu kuleeyahay arday aan qur-aan xafidsanayn yaa raba isagana nin ka caajizay inuu qur-aanka xifdiyo yo wax u haayaan cid uu wax u haaya ma leh ogaadan hay waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyo tacliinta masaajidda lagu bartaa aad uga fiican haddaad u fiirsatana dadka ummadeenna anfacay oo wax akhriska iyo cilmi akrinta iyo ku sabro waxaa u badan dadkii masaajidda wax ku barteen ninku markuu jaamicad ku dhammeeyo ilaa man raximahullah waa jiraan de dad ta labada tacliim bay isku daray waa jiraan oo ayagu markaas weliba midii masaajiddu ay aada ula weyn tahay kawaa ka hadli maayo laakiin dadka kale waxaad dareemaysaa yani wax masaajid fadhiya haddaad fiiriso waxay u badan yihiin dadkaa masaajidda wax ka bartay ninkan markuu dhammeeyo doctoorada markuu dhammeeyaba wadiifaan rabaa ayuu leeyahy shaqo wadiifa intuu sii dhammaynayo wuxuu leeyahay de adduunyadii lacagay noqotee wadiifo markaasuu jaamicaddan dhig taasna dhig taasna dhig taasna dhig waaba daalayba marka hal dersi akri laguma karo walxamdu lilah tacliinta masaajidda laga barto oo lilaahi loo barto oon lacag lagu qaadanaynin oo wadiifo aan lagu raadinaynin khayr iyo barako wa iyadaasaana marka ajar badan marka ma ladii tadunu ayuha aalibu fi zamanina aladii tafanana annaasu fiihi culuuma dunyaa wabtacada jullu naashi'iina dhalinyarada badankoodna ay ka fogaadeen can tafaquhi diinihim diintooda inay bartaan wa acrada kahiiru nin badanna uu ka jeestay min alwaalidiina dadka wax dhalay ah iyo walqayimiina dadka mas-uuliyiinta ahoo ilmaha yaryar markaa iyagu mas-uulka ka ah ayb liumuuri lyaaficiina dadka soo kacaya arrimahooda maamulo waxay ka jeesteen ancan taxriidi awlaadihim ilmahooda inay ku booriyaan wa racaayaahum iyo dadkooda marka ay mas-uulka ka yihiin inay ku booriyaan calaa tacalumi diini diinka barashadiisa waalidkiina waa laga laayahay oo waalidkiin laftooda ilmahooda ay dhaleen iyo kuway mas-uulka ka yihiin inay ku booriyaan war diintii ma barateen war diintii barta inay ku booriyaan waa ka jeesteen khaa'ifiina fii anfusihim alfaqra iyagoo naftooda uga cabsanaya markaasi faqri iyo waqilata daati lyadi iyo gacan yaraan nin walbaa marka wuxuu leeyahay haddii diinta uu barto ninkan inuu shaqaysto rabaayo xaggee lacag laga keenaa hadhow waa la faqrinaa yacni faqri baan hadda ku jirnaa haddana haddii ilmihii dhammaa diin barta la yidhaha soo fuqara un lama noqonayo laisfiirfiirin maayo maya saas maaha ilaahay maalkiisa cidduu doonuu siinaa yaa ku xirayna marka qofku inuu faqri intuu isku xiro kacabsashadiisa ilmihiisii uu diinta uga daayay sidaas uu yidhaahdo ordaha waxyaabaha kale io barta uu yidhaahdo kam dad aan aragnay waalidiin ilmahoodii dayacay oo aan diintii barin oo keliya maadi kula dadaalay markay barfesooro noqdeen ama ay jaamacado ka baxeen hal qof oo anfaco waayey waayo qofkaani waxbarasho ou bartay iyo lacag ou helay adiga kugu anfici maayo ee wuxuu kugu anfacayaa qiimi nafsi ah uu leeyahay qiimaha nafsiga waxa keenana waa diinta ninaan diinba la barin muxuu dhow adiga ku anfacayaa marka adigii baa ku tiir iyo tacab beelay waqtigaad u baahnaydna garabkaagu ka baxay mutagaafiliina iyagoo is-ilowsiinayo can qowli llaahi tacaala waman yataqi اllaha yajcal lahu makraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib qofkii ilaahay ka cabsado ilaahay wuxuu siiyaa meel ou dhibaatada uga baxo ayuu u yeelaa wayarsuqhu waana arsuqaa min xaysu meel buu ka arsuqaa laa yaxtasib ounan malaysanaynin ayuu ka arsuqayaa taasna marka way is-ilowsiiyeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih